marka maanta in laga baryo nin asaga wixiisi meel soo dhigtay oo tashaday oo aan dadka muqdisho wax weydiin maanta in marka annaga xuquuqdan in la weydiiyo asaga oo isku dayeen oo isbaano dhigto arrintaas waa nasiib daro waxaana uga tacsiyayna dadka reer muqdisho fursad waaga way way noo banaan tahay afkeedu waa furan yahay aniga lama hadlayo dowladda iyo goboleedyada iyo midda dhexe dadka meesha u fadhiyo mas-uuliyadda oo madasha wadatashiga shirka qala fadhiya annagu ma la hadlayno maan hadlimayno waxaan usoo jeedayna dadka reer muqdisho annaga waxaana dad soomaaliyeed wadanka soomaalida waa federalisma la yidhi saasaa lagu heshiiyo dastuurka lagu qoray caasimada muqdisho maqaamkeedan annagaa ka hadlayna waxaana wax la qabnaa dalka soomaaliyeed caasimadana waxay waxa la qabtaa caasimadaha adduunka oo federaalismku ka jiro halkaasaan aadayna uma socona annaga dadkan madasha u fadhiya ee muxuu ay qaran annaga wax nooma hayaan waxna nooma diidi karaan intay ayagu leeyihiin oo kalaan leenahay ama waa ka badannahay dadka reer muqdisho i dhegaysanayaan waxaan ugu sheegaya indhaha inay furaan oy dhagaha furaan waxay ayagu leeyihiin inaan leenahay iyo ka badan waa inaan tashanaa waa inaanaan doon caalamna ka aqbalin waxa ka imaan doona kuwana aanan wax weydiisan haddii qadiyaddu ay taagan tahay in la kala tago ama in lixdii kursi muqdisho loo soo celiyo ani waxaan qabaa reer muqdisho ayakaa ayakaa gobashii ayakaa caasimadii ayakaa calooshii ah ayakaa maskaxdii iyo ummadan qalbigeedii ah in ay ummadan isku hayaan waana magaalada sababta muqdisho loogu diidan yahay muqdisho waxaa magaalo ummadda soomaaliyeed oo dhan midaynaysa magaalo qof kastaoo soomaaliya aan la dhahayn yaa tahay magaalo qof kastaoo soomaaliya uusan dareemayn inuu magaalo qariiba ku yahay marka magaalada caynkaas ah haddii hadda xujo laga dhigay in lagu kala tago shirkii oo soomaali kala tagto anigu waxaan qabaa haddaan nahay reer muqdisho inaan u sabarno awalba samarkeenay dowladnimadan ku socotay canshuurteenay ku socotay dowladnimadan wadanka gobol kastoo canshuur dhiib xaqeedii waxaa bixiyey madaxda wadankaa bixisay ayakaa qaladkaas galay ayakaa haddana qaylinahaya umana qaylinaan muqdisho daraaddeed uma qaylinahayaan waxay u qaylinahayaan dad ay meelaha dhigdhigtaan bay u qaylinahayaan marka ani waxaan qabaa muqdisho magaceeda yaan la ceebaynin muqdisho yaan darteed baa lagu kala tega la dhihin ummadaan ha laysku hayo muqdisho ha sabarto ummadaan awalba gobol bay ahayd ayakaa gogoshii ah ayakay ahayd meeshii lagu soo degahay ha sabarto ha ugu dul qaadato afar sano weeyo oo micno la-aan kabacdi doorashaday ku heli doonaan